level kasta ama mustawe kasta ama heer kasta ha ahaato ha ahaado mas-uulka dowladda hadduu barlamaan ahaan lahaa haddii madaxweyne dowlad goboleed ahaan lahaa haddii dowladda dhexe ahaan lahayd horta xilqaad iyo dulqaad iyo mas-uuliyad iyo niyad wanaag iyo ixtiraam baa looga baahan yahay waxyaalaha bahasha sii halaynhayana waxaa weeyaan lahajada lagu hadlahayo oo aan maxaan ku raahdaa laga fiirsan niyad wanaag oo mararka qaarkood inuu meesha ka maqan yahay dhici karto laakiin aniga waxaan u arkahayaa arintaas haddii maalan ba meel baa lasugu tagahaya kismaayo lasugu tagahayaa dowlad goboleed ku tashanhayaan hadday kismaayo maaha meel kasta isugu tagaan waxaa weeyaana talo un bay soo dhiibahayaan maahe dowladda ma ma ma ma inqilaabi karaan dowladda lafteeda waxay dirsan kartaa wasaaraddii ku shaqo lahayd arrimaha gudaha ayay u dirsan kartaa iyadoo aan maxaan ku rahaa arrinta loo arkin dad colus ku soo qaadahaya inaan loo arkinoo ra'yi kala duwan marka loo baahan yahay in xalka laga raadiyo in la wada hadlo in qofna qofka kaleet usan maxaan ku raahdaa u yeerinin kuna qasbin aragtidiisii wixii dastuuri ah waa meeshooda ciddii iska leh kolley go-aankeeda ayadaa leh oo taas de kolleyba dowladda dhexe wixii dastuuri ayadaa iska leh laakiin waxa waa la iska dhaadhicin lahaa ma qabo aniga arrinta meesha la gaarsiinayo dalkan degenaanshu u baahan yahay istiqraar buu u baahan yahay xaalad adag baa lagu jiraa waxaa weeyaan xilli kala guur baa la marhaya mas-uuliyiinta meel kastoo ay joogaan waxaa laga rabaa inay u turaan dalka iyo dadka oo dhinaca wanaaga ah arrimaha ay ka eegaan waxay la tahay maamul goboleedyadu dadka mas-uulka ah waa dad odayaal soomaaliyeed oo la doortay oo ummadda mas-uulka ah weeye ma filahayo remote control oo waddan ajnabi ah inay ku shaqaynayaan ilama aha dalalka dibadda weligeed iyo weligeedba dal kastaaba maslaxadiisii aragtidiisii iyo istraatiijiyadiisii ayuu maxaan ku raahdaa rabaa inuu kaa fushdo danihiisi danahaas marka mas-uuliyiinta waxaa laga rabaa wixii loo soo jeediyey inayna iska raacino ay dalkooda iyo maslaxadooda iyo degenaanshaha dalka inay ka eegaan way dhici kartaa wayna muuqataa inaad dowladahu ama deris ha ahaadaan ama kuwa maxaan ku rahdaa mandiqadan hadda howlaha ka wada ha ahaadaane inay dana isdiidahay ay leeyihiin way dhici kartaa laakiin annaga maxaan dad kaleeto iyo dowlad kaleeto maxaan u eedaynaa annaga waxaa weeyaan mas-uuliyiin la doortay oo heer dowlad goboleed ah heer dowlad federaal ah xukuumad leh barlamaan leh ayaa jooga ciddaa kale waxay tiraahdo waxay dhegta u saarto waxay kula gorgortanto waxa weyn ayaday jirtaa laakiin innaga inaan isqudxa baxsano oo maxaan la yidhaahdaa bosishinka tabcan xukuumadda ay ka gaartay arrinta qatar waa mid soo jireen ahaa weeye berigii hataa masaarida xiriirka loo gooyay dowladdii militariga ahayd waxa weeyaan xiriir uma goynino dhexdhexaad bay ka ahayd dal hadda howlaha qaarkooda gali kara ma ahin laakiin waxaa weeye haddii maamul goboleed ama dowlad goboleed si uun gobolkiis taakulayn uga helahayay